cali jeete oo ah hogaamiyaha maleeshiyaadka taabacsan dowladda federaalka ayaa mar uu waraysi bixinayay waxa uu sheegay in awood looga saaray degmada aadan yabaal sidoo kalena ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegeen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan firi waan maqlay in la qabsaday aadan yabaal laakiin waxaan rabaa inaad fahamto horaan kaaga hadlo waxaan ku idhi nin aan hal tillaabo dib u qaadin laba tillaabo hore uma qaado aadan yabaal meelaha la qabsaday oo shabaabku qabsaday hadda aboorri oo kaleba ayay ka mid tahay way ka weyntaho waa degmo waa runtaa laakiin dee yani guushu maalin walba gacantaada kuma jirto aduu hadda ma is leedahay taliyii xoogga meel uu joogo iyo saraakiisha ka hooseysa in ciyaar ciyaar looga baxa ma u malaynaysaa maya ma looga baxin waa lagu dagaalamay xoogaa loogu dagaalamay haddana de gacantu waa isgaadhaa sidaan xogtan hayo marka al-shabaab xoog bay kula wareegeen dabcan de khiyaamooyinay suubiyeen ay dhoono waktiga la galay meeshana waa habeen saan qiyaasayo marka soomaalidu difaac shaqa kuma leh waxa uu tilmaamay in haddii qaabka ay wax u socdaan waxba laga bedelin ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegi doonto muqdisho nin cilmi qaybka kama hadla aqaan waxa shabaab ka suuragalana dee anu ma aqaano shabaab argagixiso ma noqon weligii laakiin waxaan hal shay baan garan karaa haddaan gacan lagu dhufan hoteelkaana imanayaan muqdisho iska dhaa haddaan gacan lagu dhufo oan laga hortegin ma fahamta adig haddaan laga hortegin oo ay- aan lala dagaalamin mar uu ka hadlayey sida ay dadka shacabka ugu soo horjeedaan dowladda federaalka ayaa waxa uu soo hadal qaaday qiso ku qabsatay gobolka hiiraan taasoo uu kol sii horeysay ka hadlay fiiri fiiri su-aal baan ku weydiinaa anigan kula hadlaya deegaamadaas hadda aan ka sheekaynayn oo dagaaladu ka socdeen gabarh haddaanu hoos kuugu dhigo yaa qoomay hoose aan nahay oo toban jir ah meela intaa la eg baan idhi adan shaah iga iibi tuulo ay joogta intaa iibi oon shabaab ka farjin moobeyl yaroo idla soo baxayso hooyadeed wacday markaasta hooyo murtidiintii baa idhahaya shaah naga gaday ma ka gadi karaa adoo maqlay waaba aad- xataa inay caayayso uma haysato way aaminsantahay inaan murti tahay intanoo kale ii jirtaa gabadhaas haddii ay gaadho heer ay wax dhasho oo waxa ay dhashaahu ay wax gartaan soomaaliya xaggay gaaraysaa waxaan u malaynayaa eeg halisay gelaysaa jabkii dowladda federaalka ku gaaray degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa noqday mid la qarin waayey warbaahinta reer galbeedka iyo tan caalamka ayaana warbixinno ay ka qoreen la wareegitaanka aadan yabaal waxa ay ku sheegeen inay ka dhigan tahay guushii ugu weyneed ee ay gaartay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo burburka dowladda federaalka